degeystayaal dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay horgeysay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya miisaaniyadda dowladda ee lixda bilood ee soo socota miisaaniyaddan oo aanay mudanayaashu weli ansixin ayaa waxaa soo baxaya doodo iyo kala qaybsanaan ku saabsan miisaaniyaddan gaar ahaana saamiyada maamul goboleedyadu ay ku yeelanayaan miisaaniyaddan dowladda doodaha ay xildhibaanada qaarkood ku kala aragti duwan yihiin ayaa waxaa ugu weyn qoondada maamul goboleedyada dalka oo aad u kala badan miisaaniyaddan oo dhaqaale ahaan gaaraysa laba boqol afartan iyo lix milyan ayaa labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland looga qoondeeyey inay ka helaan afar milyan iyo bar oo puntland ah iyo jubbaland oo helaysa laba milyan iyo bar halka maamul goboleedyada kalena ay helayaan dhaqaale aad uga yar midka labadan gobol haba ugu sii yaraado maamulka hirshabeelle oo miisaaniyaddan looga qoondeeyey toddoba boqol iyo konton kun haddaba dhaqaalahan xagguu uga imanayaa dowladda qoondada miisaaniyadda dalka laga siiye labada maamul ee puntland iyo jubbaland maxaa iyadana lagu saleeyey su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku lafaguraynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan waxaa ka qaybgalaya brofesor xuseen axmed warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada brofesor cabdiraxmaan xaaji ibi oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya haddana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah iyo sidoo kale cali yuusuf cali oo ku magac dheer cali xoosh oo xilal heer wasiir ah ka soo qabtay puntland haddana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waa tahay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan rabaa brofesoorka isagaa noogu aqoon badan dhinaca dhaqaalaha marka layidhaahdo ku takhasusay marka si guud brofesor xuseen axmed warsame waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ah inaad bal wax ka taabatid miisaaniyaddan dowladda federaalka ee dejisay ee weli baarlamaanka hadda aan la horgeyn bal haddaad soo akrisay ama aad fiirisay bal qaabka uu kula muuqday iyo sidau u dhigan yahay waan soo gaabaynaysay ragga kalena ma garanaysaan orta marka hore aan salaamo ragga oo classmatekeyga ku jiro cabdiraxmaan ebi waa classmatekeyga wey isagu xushna waan isbaranayna haddii la idhaahdo xaashi aan ku bilaabay horta marka u horeeya miisaaniyaden dee miisaaniyadda u horreysay la sameeya ma aha ilaa afartii sano u dambeeyaba waa la sameynaayo runtii waxay se u eg tahay miisaaniyaddan inay qaabkii miisaaniyada la yaqaanay ay leedahay ayay u eg tahay hadda miisaaniyadda dakligeeda wa inkastoo shaki badan ku jiro waxay isixi doonaa cabdiraxmaan yaba yaba sixi doona ma garanaysaaye anigu taan hayaa waxa weeye laba boqol lixdan iyo toddoba inuu yahay miisaaniyadda lagu talagalay laakiin hadda waxaan maqlayay laba boqol iyo afartan iyo shan baa lagu soo yeeyey waxoogaa bay soo yareeyeen haddii marka taan ka socdo laba boqol iyo lixdan sidanka haddaan ka socdo inta badan gudaha ayuu ka imanayaa bay yidhaahdeen oo ilaa boqolkiiba lixdan baa ka imanaya gudaha boqolkiiba afartan meelahaasina dibadda ayuu ka imanayaa nasiib wanaag berigii hore waxaa laga sugi jiray inta badan wadamo ayaa laga sugi jiray gaara wax hadda laba wadan oo keliya ayuunbaa lagu sheegay barshadkaa hore oo ah turkiga iyo sacuudiga sacuudigana wax micala maaho sanadkii horeba laba labaatan kun nasiiye sanadkan shan kun baa lagu sheegayey iyo sacuudiga aan ka filaynay ilaa saddex iyo toban kun iyo waxooga aan ka filaynay inkastoo hadda la leeyahy lama hayo marka inta kale waa weel banka iyobay ka timaadaa runtii iyo bangiga horumarinta iyo netnationska waxoogaaya marka guud ahaan meesha ay ka imanaysaa waa halkaas sida ay ku baxaysaana dee waa afar qaybood uun oo ah adeega shaqaalaha iyo ma garanaysaa runtii inta badan boqol kiiba konton iyo afara iyo isticmaalka guud iyo adeega oo boqol kiiba soddon iyo afara iyo deeqaha dawladda dhexe ay bixisay ama gobolada hadda siinayso runtii mid cusuba oo iyadu wax badan maaha waa boqolka toddoba keliya meelaha weeyaan waa ilaa sideed iyo toban kun weeyaan iyo waxoogaa ma garanaysa kakamid iyo noocaas oo kale un weeya marka meesha uu ka imanaya iyo meesha uu ku baxayaa haddaan soo yaro gaabiyo sidaan ragga kale ugu daayo wakti intaas ayaan kusoo koobi lahaa aad baad umahadsan tahay brofesor xuseen axmed warsame khadka noogu jir saaxiibadaa kale khadka ku jiraan iyagana bal dhinacooda siinaya waxaan ku bilaabayaa cali xoosh miisaaniyaddan dowladda ay dejisay bal sidaad u aragtid miisaaniyaddan baarlamaanka hadda lagu wada in la horgeeyo
caasho waa ku salaamayaa brofesor xuseen waa salaamayaa xildhibaan idi waa salaamayaa runtii kama fogi sida brofesor xuseen uu sheegay miisaaniyaddan annaga sagaamtii bisha oo wasaaradda maaliyaddu noo keentay guddiga maaliyadda bay hadda ku maqan tahay waxaan filayaa dhowaan in dib nologu soo celin doono miisaaniyadan laba boqol afartan iyo lix milyan bay ka kooban tahay dakli iyo qarashaan boqol soddon iyo toddobo waa filashada dakhliga gudaha iyo gudaha dibadaha waxaa ka imaanaya boqol iyo sideed milyanna waa mashaariic muxuu ahaa waa meelahaas brofesorku muxuu ahaa tilmaamay runtii warbixin buu raaciyey wasiirku markii uu miisaaniyadan noo keenay wuxuu yihi muxuu ahaa waddankeenu shan milyan lacag kor u dhooftay shan bilyan buu ku jiray muxuu ahaa annaga hadda waxaa noo yimid i m f ta oo runta wadamada burbura marka cilada ku dhacaanin ka muxuu ahaa tijaabisa marka mishin qiimeyna baan hadda muxuu ahaa la samaynayaa miisaaniyadan waxaan rabnaa filashada rasmigaa waan soo yaraynay inay noqoto wax la taaban karo meesha ay kasoo baxayso iyo meesha ay ku baxayso marka waxaan walbal leenahay waxaan filaynaa may tuwani iteenka in muxuu ahaa qiimeyntaas mishinka ahi uu noo yimaado oo markaas aanu kasoo baxno dadkii lagu jiray marka warbixin fiican oo yiri diila buu nalageliyey si naloo ka dhaafo muxuu ahaa shanta bilyan oo muxuu ahaa oo soomaaliya ay ay ku jidho marka si wanaagsan baan u aragnaa runtii wax wanaagsan baan u arkaa anigu aad baad umahadsan tahay isla su-aashaasi waxaan siinayaa cabdiraxmaan ibi casha waa mahadsan tahay kolligeyga ama classmatekii xuseen axmed warsame runtii dhaqaaryahan soomaaliyeed tafaasiil fiican ayuu ka bixiyey xildhibaan xoosh waxaad moodaa inuu aada u sharaxaas intii laga rabay marka anuma garanay su-aasha marka meel iga banaan lakin waxaan rabaa keliya inaan idiin sheego wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo saaxiibadiisa wasiiru dawlaha iyo wasiir ku-xigeenkaba iyo runtii agaasimaha bajetka baarlamaanka markii ay soo hordhigayeen barnaamijka tafaasiil badan bay ka bixiyeen wayna isku dayeen inay baarlamaanka ku qanciyaan bug saddex bug buugtan la keenay meesha iyo habkay u qoran yihiin iyo hediska macnihii capitals baa jira macnihii madax mataqaanaa howleed oo mid walba loogu talagalay marka madax howleedkaas samaysan ee diyaarsan ee loogu talagalay in lagu sheego oo la yidhaahdo lacagtan ama hantidan meeshan taal waxaa loogu talagalay meeshaas inay ku baxdo waxaa moodaa xoogaa in waxyaabaha qaarkood ay runtii si wanaagsan usoo diyaariyeen laakiin siduu barsoorka u sheegay waa runoo bajad bajadyada waa lasoo diyaariyay beryahan o dhanba bajadu waa loo socay dowladihii hadda ugu dambeeyay o dhan bajadi waa lasoo diyaarin jiray laakiin waxaad moodaa in xoor haddu ka duwan yahay habkii hore loo diyaarin jiray oo dhowr goor baan ku celcelinay oo badan oo ad ogtihiin oo january ilaa ay maanta baashi socotaa isku daba socotaa marka ilaa quliteenkaa dabada layshesaa quliteenka waxaan ka wadaa ilaa iyo meesha lagu weysaysto ayaa dabada layshesaa marka waxyaabaha ugu daran ee hadda guddiga maaliyadda hindrinka ku samayn doona ama markii la soo celiya haddana dooda ka bilaaban doonto waxaa moodaa meelo badan oo feeg ah oo u baahan cadeymo badan in laga bixiyo ayaa weli ku jira bajetka kulli barsoorkaasna wuu sii sharaci doonaa marka waxaa sideeda bajet waxaa lagu diyaariyaa waxa ku soo gala iyo waxa kaa baxaaya inay xad yihiin waxaa moodaa waxa la soo galaayo iyo waxa baxaya ee qoran ee laba boqol iyo afartan iyo lix bil milyan oo dollar waa qiyaasi kartaan annaga ay boqol iyo xoogaa keliya xaaladda la raadinayo laleeyahy waa la hubaa inuu bal dalka samayn karo waa un sagaalka milyane dekadii airboor ka sokonayna meel kale wax laga keeni kara ma laha mucaawanadana siduu doctor xuseen u sheegay mid laisku haleyn kara ma aha mida kale dadka ku khaldama markuu leeyahay profesor xuseen axmed warsame sideed iyo toban kun saddex iyo toban kun shan kun macnii kun ma aha kun kun lagu dhufto milyan waay kun kun marka lagu dhufto waa malaayiin marka asagu soo gaabi soo gaabiyo saddexda zero buu kasoo qaadanaya sideed saddex iyo toban milyan saddex iyo toban kun saddex iyo toban milyan waaye meesha kaleo shan kun ku sheegeen waa shan milyan waaye sru sacuudiga iyo turkiya kusoo ururtay laakiin anigu waxaan qabaa weli kama baxsana bajetka waxyaabo u baahan in cadeemo badan dadka laga siiyo oo loo sharaxo si aysan carqalad u abuurin iyo iska hor imaad bulshada dhexdeeda ku yimaada oo saameyn ku yeesha shacbiga soomaaliyeed aad baad umahadsan tahay ibi waa kuusoo noqon doonaa mar kale waxaan ku noqonayaa brofesor xuseen axmed warsame meelahan uu ibi ka dhawaajiyey ee u baahan in la caddeeyo ee bajetka ku jira waa meelahee horta aad buu cabdiraxmaan ugu mahadsan yahay sxidow saxay waa runwo waxaan ujeeday sideed iyo toban milyan ayaan ujeeday mucaawanada ka imanaysa deeqaha labada dhinaca micnihii pilot waxay yidhaahdaan pilot micnihii wadan wadan oo ina siiyo waa shan milyan oo sacuudiya ka imanaya iyo saddex iyo toban milyan oo waxoogaa ka imanaya maxay ahayd turkiga ayaa la filayay meelaha runtii aan caddayn runti runtii horta aniga waxoogaa markaan akhriyey ma garanaysa budgetka waa ila fiican yahay waxoogaa dabcan dee budgetkani waa budget loogu talagalay in hawlo adeegun lagu fuliyo ma aha budget loogu talagalay ama miisaani loogu talagalay horumar ma aha ma aha budget loogu talagalay horumarinta bulshada ma aha xataa dhaqaalaha kicintiisa ma aha keliya waxa weeyaan waa mishaarooyin ku baxaya ha ugu badnaato maaliyadda iyo mashruucyada ha ugu badnaadaan oo boqol kiiba shan iyo labaatan runtii la baxaysa iyo hay-adaha maamulka guud ha ugu badnaadaan iyaguna ha ugu badnaadaane waa waa waxaas weeyaan runtii waa waa adeegun adeegaas uu ku jiro dabcan ciidamada iyo difaaciina uu ku jiro iyo amnigiina uu ku jiro oo boqol kiiba soddon iyo afar runtii meelahaas qaadanaya uu ku jiro aad waxa u yar oo si kheyr caadiya u yar wixii dadku filaya oo ah de inay bulshadii wax bulsho la helo oo adeeg bulsho oo ah ma caafimaad ama waxbarasho ama waxyaala noocaasa la helo kaasina aad iyo aad ayay u yar tahay waxaa kaloo aada u yarda iminka laftigeeda tan ma garanaysaa lagu wareejiyey markii u horreysay gobollada wax la siinayaa waa wax yar oo dee waa boqol kiiba ma garanaysa waxaana dhaynin xataa afar weeya waxa lagu wareejinaya gobollada oo siddeed iyo tobanka milyan lagu wareejinayo marka waxaasoo dhan yani waxyaalaha laga roon yahay budgetka uu ka fiicnaan lahaa inuu noqdo budgetka waxa la filaya inuu noqdo wax bulshada koriya dhaqaalaha koriya umuuraha koriya inuu noqdo iminka laakiin waa adeeg guudun oo ma garanaysaa gaar ahaan dhinacii maamulka baarlamaanka dhowr iyo koob iyo labaatan milyan qaadanaya madaxtooyada ilaa shan milyana wasaar-ra-iisul wasaarihiibaa ma garanaysa shan milyan iyo xafiiskiisa oo dhan marka lagu dara labiyo toban milyan qaadanaya marka waxaasaa qiimihii yaraynaya miisaaniyaddan faa'iidadeeda yaraynaya waa dhaqdhaqaaq guudun inta loogu talagalay markaa dhaqaalaha waa ka waa dhaqdhaqaaq guudun mar la wareysana barnaamij minister wuxuu yidhi bay ahayd waa gaaskii iyo buu yidhi waa baabuurka iyo gaaskiisi waana runtii marka sidaa loo eego waa iska sidaas un marka ahmiyadiisii taasaa yaraynaysa horumarna ma keenayo mana keenayo ma garanaysa hadda dhaqaalo horumar ma keenayo dhaqaale bul horumar bulshana hadda ma keenayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu keeno amnigii amnigii haddii u markaa keenana waa laga yaabaa hadhow ina dee dhaqaalihii iyo bulshadii kalena ay daba socoto aad baad umahadsan tahay profesor waxaan siinayaa cali xoosh dhaqaalaha loo baahnaa in lagu socodsiiyo adeegyada bulshada tusaale ahaan profesorka ka dhawaajiyey in dhaqaalahaana hadda la dejiyo ama miisaaniyaddan hadda la dejiyo inay ku eg tahay uun dhaqdhaqaaq iyo si loo dhigi karo shidaal marka dhaqaalaha loo baahnaa in dawladda ku dhaqdhaqaaqdo oo horumar lagu sameeyo weli baarlamaanka ma la hor keenay runtii horta inagu tabarteenna baynu muxuu ahaa inta tabarteennu dhan tahay baynu kolba soconaynaa waxaa iska muuqda maanta baahideennu inay iska tira badan tahay marka lama horkeenin oo ha waxa la horkeenay oo taasna ma jiro laakiin de wacyiga guud waa la iskala socdaa waxaan filayaa hadda dakligan bille markii la yidhaahdo oo muxuu ahaa marka qaybta mashaariicda laga reebo inuu yahay muxuu ahaa kow iyo toban milyan iyo afar boqol iyo lix iyo toban kun baahiyahan muxuu ahaa adeega oo aan horumarinin ku jirinna haddii aan qolyaha wasaaradda kala weydiin ama muxuu ahaa baahida guud oo weliba adeega bishii ugu yaraan waxayna celin kareen ay yidhaahdeen labaatan milyan marka de markasta annaga meeshii baan joognaa waaqicigu waa noo muuqdaa markasta waxaa muuqda iyadoo horumarintii bulshada iyo wixii muxuu ahaa ummadda muxuu ahaa masaalixdeeda guud ahayd aan la gaarin wixii soke oo baahiyaha security-ga iyo intaa dadka shaqaynaya oo ma garanaysaayo inaysanan dabooli karinba marka runtii de markaa og tahay xogta markaa og tahay wax badan baa ku qancaysaa marka si siyaabahaas aan u aragnaa aad baad umahadsan tahay imbika ma tegin laakiin waxaan rabaa inaan su-aal kale idin hor keeno budgetkan marka la dejiyey ama miisaaniyaddan marka la dejiyey waxaa la sameeyey qoondooyin oo dowladdii baa qayb la siiyey maamul goboleedyadii hadda dhisnaabaa qaybo la siiyey xubno ka tirsan baarlamaanka federaalkana way ku kala aragti duwanaadeen qaabka wax loo qeybiyey marka waxaan rabaa bal sidaad u aragtaan qaabkan miisaaniyadda loo kala dhigdhigay ee gobol walba in la siiyey taasoo muran badanna dhalisay waxaan ku bilaabayaa cabdiraxmaan ibe casho maasanta lakada ay ogolaatid inaan dib ugu noqdo saaxiibadeyda tobigii ka hadleen waxaan rabaa naftiga inaan wejiga wax ka bedelo dooda oo runtii aada moodid profesor xuseen axmed warsame wax loo soo gudbiyo qoran oo dee si fiican loo soo diyaariyey weli nin khabiir ah oo intaasoo sano kasoo shaqeynaya bangiga africa khabiir kuna ahaa runtii soo diyaariyey iyo iyo qalooc runtii intaasoo sanaadna budgetka matala joogi jira wasaaradda planning waa garan kartaa inay keenayaan buuga aada u qurux badan saaxiibkay xooshna si lamid leh ayuu asaga naftiisa waxaad moodaa inuu u dulmaray laakiin waxaan rabaa in topica in bal dhinac loogu noqdo anaan mucaarad ahayn topic dib in loogu noqdo la yihahdo kow iyo tobanka malyan ee naga soo gala aeroboortka iyo dekeda waxaa dekeda naga soo gala lacag lacagtaas qaybna waa service qaybna waa cashuur qayb annagaa qaadano oo waaxda furdooyinka qaada ee wasaaradda maaliyadda oo toosaan u qaadanaa qaybna serviceka dekeda laga shaqeeyo iyo howlaha maamulka arrimaha dekeda maalinka ka socda o dhanna waxaa noo qaada alberex shirkad la yihahdo oo turkida ay leedahay oo boqolkii afartan iyo shan ayada ku qaadanaysa annagana boqolkii konton iyo shan aa ku qaadanay meesha waxaa kaaga cad marka haddii toddoba milyan laga helo servicekaas already saddex milyan iyo bar saddex milyan already waxaa iga qaadanaya shirkadaasa iga qaadanayso marka haddii walaaladahay saaxiibada i siinayo shan milyan oo kale iyo lix milyan dowladooda i siinayso anaa waxaan siiyaa bil walbaba bil walbaba serviceka ganacsatada soomaaliyeed waxaan ku siiyaa saddex milyan afar milyan oo dollar aan ku siiyaa oo kamarigooda ay qaataan wax haba yaraatee ka qabtay dekadina ma jirto marka ani waxaan qabaa ma baryahayn qof yaana baryane ani lacagta aan leeyahay oo dekadeeda kasoo bixi karto in budgetka lagu daro oo lagu xisaabtamo oo la yihahdo wax wixii soo geli lahaa waaye maxaa dheeraada ay iskugu soo saadinaysa the same thing aeroboorka aeroboorka hadday soo gelayso bishii mataqaanaa laba milyan saddex milyan soo gelayso hal milyan bari toosu qaataanba taas ayada wax walba hadda qabtaanba wax walba oy dowladda leedaha oo dhan oo lacaga waxaa qaado shirkadda favoria qaado markaasaa la kala qaybiyaa wax soomaali ah oo wasaaradda maaliyadda ka socda oo maanta lagula doodi karo qof dhihi kara cabdiraxmaan beemakas ma jirto waxaa u qaada shirkadaas qof soomaaliya wasaaradda maaliyadda ka socda meesha fadhiyo dhahayo waxaana soo galay waxaana baxay minta ma jirto wixii loo sheego unbay qaata wasaaradda maaliyadda oo aad moodo xawaararteeda inuu kala gooso xagalaaba uu ku jiro haddana laag saas ay tahay waxaan qabaa inaan ku filaan lahayn haddii wasaaradda maaliyadda runtan maala xasan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkiisa iyo kulli aan kala hadalnay iyo wasiir dowla khayr allah siiyo runtii nin aada u feejigan oo xildhibaan ah waa waxaa moodaa inay hadda usoo jeedaan laakiin xishood uu ku jiro hantida ummaddana xishood ma gasho lacag ilaa ay toddoba milyan oo dollara ayaa meesha iga maqan oo isku fillaasho siin laheed budgetka ee wasaaradda maaliyadda u baahantay topicaas aad ka dhawaajisay ama mawduucaasi wuxuu noqon karaa qayb kale oo dhan oo maalin gaara laga doodo laakiin saad sheegtay allah na gaarsiiyo okay hadda kaadaan kusoo noqonaa marka ma waxaan rabaa dadka inaan dareensiiyo in lacag iga maqan tahay oon anigu barye u baahneen oo dalkaygu iyo ganacsatadeeda soomaaliyeed tagti bayriska waxay bixiyaan isku fillaasho miisaaniyeed laga samayn karaan rabaa shacbiga soomaliya inaan marka xildhibaankoodaan ahay kitaab baan u maray wax badan aan ogahay umunusaan ahay sideed kuma sana xildhibaan ahay iskama aamusnaan karo marka maadaama opportunitygan aan helay inaan bidhaamiyo waa laga maarmaan marka waxaan rabaa topicaada markaan usoo noqdo waa run waxaa moodaa in lagu kala aragti duwan yahay arrinta stageyada loo sameeyey ee loo qoondeeyey ee budgetkan ku yaallo laakiin waxaan rabaa sidee ku timid wasaaradda maaliyadda sidee ku sudhaysa ma ma ma mataqaanaa furdooyinka meelahaas lacagaha kasoo galaa horta wasaaradda maaliyadda lagu soo shubaa oo markay treasuryga qaranka timaado central bank ka timaado baa dib ayaga loogu celiyaa maya ee goboladan skeedyada hadda cusub ee sameysmay sida hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo guruufyada hadda halalka milyan laskaga tuuray hirshabeelle kasoo bilaabanaysa matabaan ilaa iyo balcad iyo populationkeeda aan naqaano oo toddoba boqol oo kun la yidhahdona mataqaana hala siiyo afar milyan oo layidhi puntland hala siiyo oo runtii ah the mother of the state macnihii sediga la dhisay hooyadood waaye iyadaa ugu horreysay in badan bay soo jirtay wax badan baa jira laakiin waxaan u baahan nahay xogaa xildhibaanadii oon loo sheegin oo aan la qeexin oo aan la cadeynin oo humaa ku jiraa waxa waaye war lacagahan saan loo kala badiyey haddaan goboladii iyo deegaanadii iyo sida loo kala degan yahay iyo sida loo kala baahi badan yahay iyo sida mataqaana loo kala income yar yahay meelahaan dekeda ku oolilaa jiro sida hadda koonfur galbeedda konsulada dekedeeda lama sameynin hirshabelle dekedeeda lama samaynin laakiin jubbaland iyo puntland waa la sii wasleysay alxamdulillah way shaqeeyaan waa erno fiican bay leeyihiin dhaqaalahooda waxaa mooda inuu hadda xoogaa eryaraha dhisan yahay eryaraha dhaqaala dhaamaan kuwan kale hadda aan sheegaayo iyo kuwa lamid iyo galmudugba xataa laakiin waxaan qabaa wasaaradda maaliyadda waxaa laga rabaa inay qeexdo oo ay tiraahdo waxa waxaan u siinay intan sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa yar bidhaamiyo marka mar labaad haddana hoos hoose waxaa socsocoto oo marmarka laiswartoolyada waxaan maxaa saa lagu kala badiyey maya idinkaa garanaynin toddoba boqol waxaa loo siiyey hirshabelle xataa la aasaasay hay-adihii caalamka adduunka ee organizationska hore wax uma ayna siin jirin horena wax uguma darsan jirin haddana maamul dawladeedoo siman oo wax walba bajetkooda la marinayo ayaa la keenay marka wax walba oo hay-adaha caalamka ay bixinayaan hala soo mariyaan niri wasaaradda maaliyadda saas darteeda hay-ad isteejyadii hore u jirana wixii la siin jiray aan niri bajetkis hala soo mariyo oo hala isfeera soomaha marka isfeerinaa waayo lakiin haddii shalay waxaan la bixinayay oo la siinayo puntland waa stage jiro waa saa ku sheegay mother of the states waaye hore u jirtay haddii la bixin jiray oo la siin jiray maa sideedii loo siiyo oo laga indaqariyo mataqaanaa kuwan hadda cusub ay bilowday oo waxba loo sheegin haddana lala sima ayaga oo lasoo gaarsiiyo oo la yidhahdo war kuwan hadda waa yimaadeen waxaad siin kartaan siya la yidhahdo lama dhihin waxbaad moodaa xogaar in humaag badan ku jiro oo la biriro oo la sanaco oo soomaali dib loogu celshiyo dagaaladii mataqaanaa sokeeyi soomaalinima iyo laga bixiyo mataqaana wanaagii iyo wadajirka iyo walaaltinimadii ka dhexdhexeeyey aniga kulle principal caashi garaalo principal ma qabo aniga ma qabo hadday bixin jireen international organizationskii world bank iyo dhaqaale ay bixin jireen oo la siin jiray puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed hadday wax jiraan aniga waxaan qabaa horey wixii loo siin jiray qolo walbaba ha loo siiyo yaana laga soo dhex marinin bajetka anaga qaranka ee soomaaliyeed meel uu asba hadda ku salaysan yahay hadda inta badan aysan jirin yaa lasoo dhex marinin si uu mis misunderstanding oo hadda un biseel badan aanan u qabin uusa u dhicin waa tahay hadda ayaga raba inay isku kaadiraan laakiin kama yeelin aad baad umahadsan tahay ibi waad ku dheeraatay waana kuusoo noqon doonaa mar kale waxaan isla su-aashaasi siinayaa cali yuusuf cali cali xoosh oo xubnaha baarlamaankana ka tirsan malaha isagana dhinac kale ka arkaayo cali xoosh maxaad ku dar lahayd intuu ibi yidhi ama aad uga duwan tahay brofesorni waa mahadsanya xildhibaanku anigu waxaan rabaa hoos inaan ugu daadego runtii haddii ay mawduuc yimaado mawduuc inuu qeexan yahay oo fahamkiisa ama sidau u shaxaysan yahay muxuu ahaa lawajaho aada bay u fiican tahay miisaaniyadan dowlad goboleedyada waxa waa laba qaybood weeye qayb waa khasnada qaybna waa world banka iyo mashaariic weeye khasnada dawladda lacagta soo xiroota oo dakliga sideedaba saddex dowlad goboleed baa waxuun qadara oo yar oo bishii boqol iyo konton kuna sanadkiina milyan iyo sideed boqol ah baa ka qaata oo waa galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle runtiina de waxaa kolba iyaga dee loo xusay tabarta dhaqaalaha baa la biday inay muxuu ahaa labadan waa ay kaga roon yihiin ama horey ha u dhismeen ama hakaa ma garanaysaan labadaani puntland iyo jubbaland kuma jiraanin khasnada dawladda lacagta laga bi laakiin shantooduba waxay ka siman yihiin barnaamijkan world bank oo ay ku kala horeeyeen barnaamijkan r c r f baa la yidhaahdaa waa kabida mushahaarooyinka weliba dadka la taliyayaasha weeye example puntland afar milyan iyo lix boqol oo kun bay sanadkii qaadataa sanadkii hore laba milyan iyo waxay ahayd iyo saddex boqol sanad kasta waa waa koraa oo waxbaa ku kora jubbaland waa laba milyan iyo lix boqol koonfur galbeed waa hal milyan iyo afar boqol galmudug waa hal milyan iyo afar boqol hirshabeelle waa toddoba boqol iyo konton kun barnaamijkan world banku bixiyo waana lagu kala horeeyado dee dowlad goboleedyada qaar baa in badan soo socona iyadoo shaqaalahoodu tiro badan yahay oo runtiina anigu xogogaal baan u ahay aalaaba barnaamijkan waa adag yahay xataa ma helaaniin sanadkii waxa u qorshaysan ma buuxin karaaniin waad mahadsan tahay waxaa socday oo world banku bixinayo mashaariicdaah ma ahan in loo intii loo fiirsado sifo kale loo akriyo oo soomaalidan muxuu ahaa fadhi ku-dirirka iyo kala fogaanshaha iyo inta inta inta adag muxuu ahaa ka hawlgasho in maanta lagu sii kala fogeeyo ma qabo wixii muxuu Waa tahay.
ahaauba oo haddeer kuwaan percentagekan lacagahan laleeyahay hadda dowlad goboleedyadu wal baa ku bixinayaan kuwa badan baan buuxinayn innaba ha yaraatee qaar baan bishii toban ka arkay hadda example eh, hirshabeelle oo kale lacagta u qoran bishii maxay tahay waa lixdan iyo waa lixdan iyo laba miya marka waxaana laga yaabaa eh, wax yar weeye maaqaan lix boqol iyo wa- waa waa wax yar weye lixdan iyo laba Waa taa, Marka, waxaan siinayaa.
ma buuxinayaan iyagi- iyagi baaba buuxinayn oo shuruudihii buuxinaynba marka waa tahay cali xoosh intaasaan dhihi lahaa ka dhihi lahaa waa kuu soo noqonaya profesor xuseen axmed warse maxaad ku dar lahayd Eh, bangiga adduunka haddii mashaariic uu ka fuliyo qaybo ka mid a maamul goboleedyada haddii uu ka fuliyo een, xaq ma u leeyahay in uu soo dhexmariyo een, maamulkii guud mise inuu si toosa u siiyo ama dakhliga guud uu dowladda inta siiyo siday u qaybsanayaan iyaga u daayo maxay kula tahay Eh, saddex arrimood baan haashaa walaala ka odhanaya arrintaas horta sideedaba arrintaa yar ee ay ku soo dhex tuureen w- eh, miisaaniyadda ee sideed iyo toban milyanka ah ee gobollada gaadhaya dhinacna waan kaga ammaanayaa dawladda oo waa daahfuraan oo de wax daahfuran haba laga doodo oo ma garanaysaa hadhow haba laysku qabso waa daahfuraan waan kaga ammaanaya weliba daahfurnaantaasoo hadda aan arkaya xataa guddigii ma garanaysaa ee baarlamaanka u qaabilsanaa urmaha budgetka iyo dhaqaaluhuna uu doodba ka furayo ee, aad u fiican oo runtii aan aad uga mabsuuda daahfurnaantaas horta maamulka aad baan uga ammaanayaa laakiin waxay yaro fiicnayd budgetka waan akriyey runtii inay waxoogaa sidaa uu cali xooshi sheegay cali xooshina aad baan ma garanaysa ugu mahadinayaa arrintaa uu ka dhawaajiyaa war waxani waa wax awalba jiray ee ma aha ma garanaysaa waxada dawladdani ay ka keentay dakhligeeda gudaha ah ma aha oo inta dekedaha laga qaaday een, muqdisho ama laga qaaday dadka la siinayo ma aha gobollo kale ee waa waxaa yara waxaan ka ahayn malaha toddoba boqol oo kun meelahaas oo ka imanaya iyada inta kale waa mashruucii waa runtooda jiray Een, waxaan qabaa puntland oo kale ee, khalad bay ku tahay ee og- ee misunderstandkaasi waa loo gefay si marka loo eego waayo puntland boqol iyo lixdan milyan weeyaan budgetkeegu kii ugu dambeeyey markaan kolba akriyey ilaa waxoogaa is- tobaneeye ama sideedna ka imanaya wel bank iyo ka kala imanaya united nationska uu ku jira awalba marka runtii uma baahna laba milyan afar milyan oo ay dawladda federal ka soo qaato ku ceebowdo oo gobolada kale ku- uma baahna Eh, waxna kama taraysa budgetkeyga marka runtii sida loo dhigay in la yar sharxay ayade arrintaa waxaan u qababa iyada geb ku tahay oba haddii marka arrintaas ay tahay afar milyan oo ka imanayay mashruucii een, eh, miisaaniyadda weelbanka oo runtii weeyaan waa kan dakhliga ku darsaday dawladdu waxay ku darsatay dakhligii ka imanayay ee weelbanka sideed sideetanka milyan ee ka imanaya deeqaha dhinacyada badana ayay ku jirtaa oo ilaa afartan milyan baa ka soo gaadha dawladda arrimahaas oo ay ku jirto taa puntland iyo ta kale ma garanaysaa een, gobollada kale yar gaadhayey qaar somalilan tagaaway jiraan oo aan ku jirin hadda barjedka halkaas oo badan marka runtii in afartaa milyan sidaa loo sharxo bay ahayd oo tidhaahda waar wax b- weelbanku awalba shuruuda ku xidhay gobollada kalena ay hadhow heli doonaan markay ka soo baxaan shuruudahaas ee ay soo gudbiyaan codsi ee codsigaa la ansixiyo ila weelbanku waa in waxaa marka hore soo wada mariyaa saf weeyaan maaha dawladdeeni maaha marka in sidaa loogu sharxo ayay runtii ahayd si ayna dadku ugu fahmin khalad oo ayna u qaadanin in puntland loo xoog mariyey oo dhisoorkiiba la dul maray oo caashaay dhisoorkeenna qodobka kontonaad wuxuu odhanayaa gobolada ah qaybteeda weliba eh, eh, d marka afagariska la- ama batajaxada wuxuu odhanayaa in goboladoo dhan adeegyadu ay isku mid noqdaan oo dee meelna jaamacado waaweyn aana yeelin meelna jaamacad eh, eh, la-aan aana ku dhicin meelna caafimaad aana yeelin meel oo dawladdu markaa kuwii itaalka yana ay gabto isla markaa dawladdu si u gaaro tii markaa lagama boodayo waxay tusaysaa sidan tiradu iyo kala badan tahay in laga booday taas marka waxay ahayd budgetka inay sharxaan qolada dawladda ee meesha keena in arrintaa sharxaan si ay dadka uga eh, eh, beriyaan oo aan goboladii ma garanaysaa looga dhex abuurin sida cabdiraxmaan sheegay looga dhex abuurin misunderstanding aad baan ugu faraxsanahay calixuus sida ugu sharxay arrintaas Waa tahay, oo waxaan barabsaare.
wax mashruuco jiray ah waa tahay aad baad umahadsan tahay aan ku noqdo cabdiraxmaan ibi maxaa xubnaha baarlamaanka ee adiga kula fikirka ah ay dhinac kale uga arkaan mar haddii bajetkani uu yahay sida la sheegay bajet horey maamul goboleedyada qaar sida puntland oo kale hore ay u heli jirta laakiin halkan lasoo dhex mariyay oo ay horey u haysteen maxaa xubnaha baarlamaanka qaar ka mida ay dhinac kale ugu arkaan caasha walaal waxaan umalaynayaa sida ugu quruxda badneed labada walaalay baa ka sheegna hawshan waa si fiican buu sharaacay weli waxaa si aada u qeexo taydii raacay oo mataqaanaa sii balbalaariyey professor mataqaanaa xuseen axmed farsane waxa annaga aan ka hadlaynaa waxa waaye state budgetkiisaba yahay mid ama ku dhow ama mataqan waxba yar ka yar budgetka qaranka oo boqol iyo lixdan milyan ah oo sida puntland ah oo ninkii shalay ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda soomaaliya professor mataqaana cabdiweli gaas geed hore iyo geed hoos u fuulay in mataqaanaa uu develop gareeyo budget u qalma inay puntland kasoo dhexbaxdo sameeyey ee diyaariyey world bank iyo meel walbana rideedii garaaceen oo lasoo saaray in la streamline lagu soo dhex sameeyo budgetka qaranka ee lasoo geliyo its true meeshu ka hadlay xuseen axmed farsame oo ah shafaafiyadda macnihii in transparency laga laga dhex muujiyo la yidhaha wax alaalo eedaha la siinayan oo dhan aan ku darsano kadibna aan qaybino laakiin waxaa la iloobay labada ilmooda adigoo kala dhashay hadday xataa wax kala leeyihiin oo ay cunuga dahal jira iyo cunug labaatan jira isku si wax uga cunaan nina saxan baa su dhameynaa nina bakeeri caana loo walaaqaya isu shaqo maaha laakin waxaan ka hadlayna waxa gurunka annaga inaan leenahay war waxaa ilaa nala haboon intii laiska soo gaaraayo oo at least iskaga imaanayo siay saaxiibadan u sheegeen budgetka ha ku darsanina oo ha sheeganina wax dad ay kasoo shaqayseen shaqaxumadooba oo geed kori geed hoos u fuulay inuu budgetkiisa soo gaarsiiyo maanta meelaha ugu fiican financial systemka ka jira dalka kismaayo hadda wax walba oo la qaado meel buu maraa halba hal treasury a lagu shubaa lacagta garoonka laga qaado iyo lacagta gabadha suuqa fadhida laga qaado hal meel bay ku dhacdaa hal meel kabacdia loo qaybiyaa dadka kismaayo meelaha kale way ka duwda way ka duwanta jubbaland meelaha kale o dhan dadka noocaas gaaray oo de ay ku ammaanayaan international organizationska inay kaabaan marka ay kaabistoodii ay gaarsiisay in budgetkoodii laba milyan iyo saddex milyan iyo afar milyan uu gaaro loogu daro anigu ma qaba in lasoo mariyo budgetka qaranka soomaaliyeed ee ays waxba ku lahayn hoday shaqadood haba yaraatee faryo ku tahay marka ani waxaanu ka hadla waxay ahayd si aan qalab loo fahmin anakas u sameeya almiina hataa anakas ka dhiga oo budgetka markaad xelataan oo sameysaan beejka daala noogu daro waxaad tirahdaan lacagaha noocaasaan ogaada international organizationska bixiya waxayna siiyaan isteedyada sidayna u siiyaan isteedyada kale oo ah in la yidhaahdo waa la shaqaystay shaqaysta oo mataqaanaa howlahan qabta waxa laidinkaga baahayo idinka dhame idinka dhiman soo dhamaystirta si meeshan aa u gaartaan cali xoosh maxaad ku dar leed halka uu ib wax marinaayo anigu waxaan jeclaan lahaa maanta in maxaa ahaa waxa la isu keen keenay la isu keen keeno oo miisaaniyad guud oo soomaaliya leedahay oo dowlad goboleedyadu iyagoo dowlad goboleedyada ka muuqdaaniin oo mid walba muxuu ahaa lagu faraxsan yahay in qolo kasta inay meel taagnaato in layskaga soo dhawaaday oo wixii ma garanaysaayo magac guud oo soomaaliyeed uu muuqdo kana horta anigu ka jeclaan lahaa run weeye wixii mugdi ku jiro waxaa fiican iyadoo aan si kale loo fekerin in hoos loogu daadego oo loo qeexdo iyo ma garanaysaayo wax la yaqaano meeshay kasoo baxayaan iyo wax la yaqaano meeshay ku baxayaan baa muxuu ahaa ka muuqata doorka iyaguna noqonayaa bay yidhahdeen wa tahay wa tahay gabagabadaan u gudbaynaa marka hal su-aal ugu dambaysa dhammaantiin sida muuqata budgetkana mugdi baa ku jira sida uu ka dhawaajiyey professor cabdiraxmaan xaaji ibi ma cadda sida loo budgetkan loo dejiyey iyo lacagahana meelahay ka imanayaan waana mugdigaaskay dad badanina qabaan marka ugu dambayntii bal waxaad xalka u aragtaan professor xuseen axmed warsame ku hore maxaad u aragtaa xalka lagu sixi karo iyo humaagan ku jira budgetkan in lagu sixi karo horta budgetkan sidaan dareemayo aad bay uga noqdeen careful oo calixuush ba kula markii hore soo yidhi maadaama ay soo sameeyeen dad aada u fahamsan ama qalaco ahaadaan ama ha ahaadaan bayle ama magarag aada u fahamsanaa meelaha cilladu u jirto isha ku haya in laynaga misaamaxo dayntii waxay soo qareen wixii ugu yaraa ee runtii iman lahaa ayay soo bireen laakiin sharaxaadda ha yaro badiyaan oo sidaa masalan iminkaan u sheegnay meelaha khaladu ka imanayo ha sharaxaan ha ku soo annagsi siduu cabdiraxmaan ibi sheegay annagsi yar ha kusoo sameeyaan meel yaroo sharxaya waxaa intaa hadday sameeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa daafurka ay sameeyeen ee ay qaateen riskiga qaateen aad baan ugu mahadnaqayaa inaanay ka badbadinin wixii soo geliyo ana bunbuninin waxaanan qabaa sidaa u sharxeen meelaha ay gelaysana waa sax weeyaan oo haddii ilaha yidhaahdo waxaan qabaa in in dhabaha la saaro dariiqadii wax lagu hagaajin lahaa in dhabaha la saaro ayaan rumaysanahay waa tahay aad baad umahadsantaha markaa si kooban kelmadaada ugu dambaysa cabdiraxmaan adigana waa maadsan tahay runtii horta badaa quruxda badneed waxaa sheegatay ina cabdirsale shaqo fiican baa la qabtay laakiin shaqada fiican la qabtay waa inay cad tahay qeexan tahay waana ku celcelina marada cad tahay qeexan tahay anak fiican mar loo sameeyo oo dadaal loogu soo dejiya runtii wasaaraddii waa sidaashay laakiin baarlamaanka wuxuu matalaya shacbigii shacbigu wuxuu matalaya in waxa waaye waxaa loo matalaya waxa waaye in mataqaanaa la qeexo oo qofkii beritu meeshaad ku noqonaysay ma garanayo markii laba milyan saddex milyan oo aniga isu geyso mataqaana koonfur galbeed aniga laga soo soortay markii la wartoo liraa maxaa ka tiri mataqaana budgetkan meeshan ay mataqaana indhada dheerta markii la yidhahdo xoogaan waa siaad u fahamsiiyo way adkaanaya haddaana hadda sii sheegin oon dhihin war waxa waa waxa mataqaanaa jiro xaaladooda ay tahay wasaaraddana laga rabo inay sii sheegdo marka waxaan rabaa in ay waxa ay noqdaan tarakiya cad tahay waxa la keenaya baarlamaankan iyo waxa annaga aan dood gelin karno oo doodaasi wax lagu fici karo lacagaha naga maqana ku raadin karno isla markaana u caawin karno istiidiyaanada kuwa cusub iyo kuwa hore u jiray horta soo dadaalay aad baad umahadsantaha cabdiraxmaan kelmadaada ugu dambaysa sidoo kale cali xoosh waan la qabaa professor xuseen maxaa aragtidiisa haddii hadda madaxyada meel uun waxuu ka jiraa nin weli baarlamaankii kama dhammaan baarlamaankaas ayaan filayaa waxaan hadda miisaaniyadda hadda yaalaana sidaan sheegnay waa wax dabdamise ma ahan muxuu ahaa wax bulshada adeegeeda guud iyo horumarinteeda ah ee waa wax muxuu ahaa wixii ugu yaraa oo aynu wax ku gaadhayn wey aad baad umahadsan tahay cali xoosh aad baad umahadsan tahay brofesor cabdiraxmaan xaaji b brofesor xuseen axmed warsame dhammaantiin aad baan idinkugu mahad celinaya intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana ka qaybgelayay brofesor xuseen axmed warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada brofesor cabdiraxmaan xaaji ibi oo muddo dheer kusoo jira baarlamaanka soomaaliya haddana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah iyo cali yuusuf cali cali xoosh oo xilal heer wasiirah ka soo qabtay maamulka puntland haddana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya intaan mar kale iska maqlayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo